aan ku horayna saddex qof oo shacab ah oo ka ganacsada dahabka buuraha laga qodo ayaa maleeshiya la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ay ka aftuubeen deegaanka milxo oo ka tirsan gobolka sanaag halkaas oo wasaqdii dhexe ee habeennimadii xalay ay muddo saacada ah gacanta ku hayeen deegaanka milxo ayaa waxaa ku sugan dad badan oo ka qota macdanta dahabka wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa taliyaha qeybta booliska gobolka sanaag ee maamulka puntland kaashaan la dhexe bashiir cali maxamed ka waraysatay arrintaasi waxaan ugu horreyn ay weydiisay tirada dadka ay ka haysteen milxana waxa weeye meel ka tirsan gobolka sanaag dowladnimada lason ilaa intaan ognahay saddex nin baan ognahay dadkana way la hadleen siday u sheegeen in magaranaysa ay dadku noqdaan dad iyaga magaranaysa u hoggaansama arrintaas way dhowr sheer isku dayeen shacabkuna ay iska difaaceen laakiin si gaad maaha habeenimo ayay soo galeen saddexdaa qof way aftuugteen waa dadkii deegaanka meesha ku ahaa kana ganacsanayay meeqa saac ayay soo galeen xalay hadda waa xilli saladii dhexe wey olobgerikii dambe ayay ku cadareen s waa dadkii deegaanka meesha ku ahaa oo dahabkana ma garanaysaa ka ganacsanayay ama dadkaa soo helaa ayay ka ganacsanayeen oo ka qaadanayeen marka ciidanka booliisku halkaa ma tageen
ciidanka booliisku waxa wey halkaa runtii saldhig waa tuulo yar kuma ay lahayn saldhig kuma ay lahayn laakiin waxay jira xubno macnaha ridoodka iyo xaalada markaa jirta uun magaranaysaa ku filaan kara oo keliya ridoodkana sidaas bay loo soo siiyeen anagu meesha kama maqlin marbii xubno ay joogaan booliiska ka tirsan oo ridoodka la soo siinayay
maxaa lagu caddaynayaa in raggaas dadka aftuubay ay ka tirsan yihiin al-shabaab sheegeen weliba waxay ku yidhaahdeen waxaan idinka rabnaa inaan magaranaysaa aada la shaqaysaan al-shabaab la shaqaysaan ururadan magaranaysa iyagu xeeranayaan waxay kala sheeganayaan ayaan la doonaynaa ma garatay imise saac ayay ku sugnaayeen magaalada waxay wakti kooban ayay ku subaxnimadiiba adu saacado unbay joogeen warar ayaa sheegaya in ay deegaankaas iyo meelo ku dhow oo xeebaha laasqore kamida ay hub kala degeen al-shabaab arrintaa maxaa ka jira walaala arrintaa xaqiiqada waxba kama jiraan annaga ku cadeynayna waxa weeyaan meeshaan maamul baa ka shaqeeya tuulooyinkana waxaa jooga rugo yaryar ayaa ka samaysan oo ay booliis ay ka shaqeynayaan taasi warkaasi war suurageli kara maaha wadan ma markii ugu horreysay oo al-shabaab ay dad qafaalato miya
maya way jiraan hadda ka hor inay hadda dad bay qabsadaan mar inay odayaasha marka dadkooda u tagaan marka ay shardi uga dhigaan shaqayn iyo ay ka raadiyaan ma garanaysaa inay dadka ka helaan ay kaga bedeshaan macnaha dadka ay afduubka ku qabsadeen inay heshiisyo inay kaga raadiyaan waa dhaqan ay hore u lahaayeen dhacdadii koowaad dhamahaan mar iyo laba iyo saddex hore ayay u dhacday walow waktigu aada u kala fogaa hadda ka hor milxo way soo galeen iyaga oo gaari meesha yaalay ee ku gubay walaala gaariga waxaa iska lahaa runtii dad shacaba baa iska lahaa gaari wuxuu ahaa aan korsaarnayn oo nooca maaragtay tre fka la yidhaahdo ciidamada amnigu howlgallo ay dadkaa ku goobayaan oo ay sameeyeen ma jirtaa ama diyaarado iyo ayrikootaro ama magaranaysaa wax ku raadana ma lihin wadana karno hadda sababay ku badhaafsadeen oo noora karno bulshada ugu duwan yihiin ma gara karno walaale arrintaasi waxa weye baaritaano baa jira oota xogta ayaa ka horeysa intaan wax la qaban annaga waxaan ku hawlan nahay bal dadka xaaladooda iyo meeshay ku sugan yihiin iyo systemkooda inaan helno informationka hogta markaan helno way tallaabaa insha allahu biidnillahi kariim waxay noqonaysaa arrimaha ciidamay noqon doontaa insha allah dhegaystayaal kaas wuxuu ahaa taliyaha qeybta booliska gobolka sanaag ee maamulka puntland kaashaan la dhexe bashiir cali maxamed oo u warramayey wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac